Waxaa degmada Balcad si rasmi ah loogu qabtay kulan ciyaareed fiinaal ah oo lagu xusayo maalinta qiimaha badan ee kowda Luulyo oo ah maalinta xurriyadda iyo mideynta gobollada Soomaaliya. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Hirshabelle oo ay weheliyaan Gudoomiyaha Ururka Kubadda Cagta Hirshabelle iyo Xogayaha Guud ayaa safar dhulka ah ku tagay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe si ay uga qayb galaan kulan fiinaal ah oo lagu xusayo kowda Luulyo. Kulanka ayaa dhexmaray kooxaha Elmen FC iyo Banaadir FC waxaana guusha hal iyo eber ku raacday kooxda Elmen FC kadib ciyaar xiiso badan iyo xirfad sare oo soo jiidatay daawadayaal fara badan. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta degmada Balcad, Gudoomiyaha Ururka Kubadda Cagta Hirshabelle Xildhibaan Yuusuf Garaan oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabelle.
Maanta waxaa sharaf noo ah inaan soo gabagabeyno tartankii xiisaha badnaa ee toddobaadka xurriyadda Soomaaliya loogu talagalay. Koobkan waa munaasabad loogu talagalay maalmaha xurriyadda Soomaaliya. Runtii koobkan waxaa ka qayb qaadatay afar kooxood. Afarta kooxood waxaa nasiib u yeeshay inay fiinaal dheelaan maanta oo kama dambayska ah kooxda Elman iyo kooxda Banaadir. Runtii waxay hal iyo eber guusha ku raacday kooxda maxaa la dhihi jiray Elman. runtii waxaa leeyahay kulan ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen waxaa leeyahay sports horumar leh waxaan kaloo aad u soo dhaweehaynaa maadaama agaasimihiin uu cusub yahay agaasimi soo dhawaad degmada balcad kusoo dhawow waxaan maleynayaa inaad degmadan ka soo shaqaysay dhanka waxbarashada haddana lagu soo bedelay dhanka isboortiga koley labadaas waxbarashada iyo isboortiga waa hal waxaan rajeehaynaa garoonkan aad ujeedid waxaa iska kaashaday hay-adda i o m iyo maamulka degmada balcad iyo bulshada reer balcad isidooda waxaan kaa filaynaa hadduu ilaahay yidhaha garoonkan waa ujeedaa waxyaabaha ka dhiman insha allahu tacaala wasaarid ahaan inaad garab noogu siiso hadduu ilaa yidhaah agaasima soo dhow maanta waa maalin ciideed waa maalin farxadeed garoonka ayuub jeeda degmada balcad waxaa lagu soo gabagabeeyey tartan in badan socday oo lagu talagalay maalimaha xorriyadda waxaana cayaaray kooxaha banaadir elman waxaa guulaystay elman insha allah waxaa leeyahay banaadir elman labada waa guulaysteen dhammaan waa guulaystay anuu ku hadlaa ururka kubadda cagta hirshabeelle waxaan boqolkiiba boqol soo mahad celinayaa gudoomiyaha degmada balcad oo maanta shaqa ku maqan oo garoonkaa noo sameeyey iyo sidoo kale waxaa mahad celinaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mastad cali guudlah xuseen bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah alladii aclam bilqalami cala miisaani maa lam yaclam maanta ay taariikhda ku beegan tahay kow sanad guuriddii lixdan iyo shanaad oy maanta asaaskeeda tahay xafladdeeda maanta ku qabanay degmadaanu balcad waxaan xafladdaaniti maanta noogu soon ku soo dhowaynaynay annagoo maalmaa reer balcad oo balcad ku sugan agaasime amiin mukhtaar oo ah nin dhallinyaro aad u fircoon oo markiisii horena ka imaaday bahda maxaydhaan waxbarashada haddana waxaan leeyahay mudana agaasime amiin soo dhowaaw degmadan waa degmadaadii waxay ay ka tirsan tahay degmooyinka hirshabeelle ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabelle amiin mukhtaar axmed ayaa hambalyo u diray kooxda elman oo guusha raacday rayreenaya maanta inaan halkan uga soo qayb galo cayaartan ama isboortigan halkan lagu soo bandhigay ee runtii ahay midda aad u sarreeyo oo loogu dabaaldegayay maalinta qiimaha badan ee kowda luuliya sidoo kalena lagu soo xirayay cayaarihii socda maalmahan oo runtii degmada balcad ka socday maantana fiinaal ahay isku aadkii la sameeyey waxaan rabaa inaan hambalyo u diro guud ahaan dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan bulshada hirshabeelle munaasabadan ku aadan kowda luuliye oo runtii waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo sidoo kale waxaan rabaa inaan hambalyo u diro kooxda f c elman ee halkan maanta guusha ay ku raacday ayagoo ay runtii sidoo kale ay soo bandhigeen cayaar aad runtii u xirfadaysan kulankan waxaa si hersare uu soo agaasimay agaasimaha xiriirka kubadda cagta degmada balcad oo hogaamiyo gudoomiye awees kabiila